faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa reediyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaagu dooroon xildhibaani wasiire ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya uu sheegay in xilligan abaare meesha ugu xumeyd gaaray inay ka jiraan qaybo ka mida deegaanada maamulka jubbaland maxkamadda darajoo koowaad ciidamada qalabka sida ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sheegtay in magaalada kismaayo ay ku soo badanayaan falalka liduu ku ah amniga magaalada kismaayo xiisad u dhaxaysa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas oo ka taagan deegaanada maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada maamulka jubbaland oo ku xaniban in ka badan toddobaad magaalada caasimada ah ee muqdisho dad ka soo barakacay goobihii ay maamin lasoo dhaafay duqeynayeen diyaaradaha waddanka kenya oo gaaray degmooyinka garbahaar iyo degmada ceelwaaq ee gobolka gadwa ee koonfurta soomaaliya maamulka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan oo ka hadlay howlgal dad baan lagu soo qabtay oo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan oo go-aanka dambaysta ka gaartay wariya cabdimaalim muuse codoon oo in ka badan shan bilood ku xihan xabsi ku yaalla magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xeeryaha guud ee qaranka doctor axmed cali daar oo maanta shirka furay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu daba koroon warka habeen ee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waahnimo axada isna ay soo gelayso taariikhda ay ku aastaysan tahay sagaalabaatanka bisha sagaale sebteembar sannada labaatan tobanio sagaal imikii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan xildhibaano wasiire ka tirsan dowladda federaalkaasi soomaaliya ayaa sheegay in xilligan abaare meesha ugu xumeed gaaray inay ka jiraan qaybo ka mid a deegaanada maamulka jubbaland wasiirihii xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gada ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah muqdisho waxay ka hadleen dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool gobolkaasi oo ay ugu herayaan dhinaca abaaraha waxay sheegeen dadkii ka barakacay deegaanada gobolka godo iyo xoolihii ay wateen inay hadda u dhimanayaan abaar iyo biyolaan baahsan taasoo soo wajahday dadkaasi waxaa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha samafalka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay ugu baaqeen in gurmad dadagaa loo fidiyo dadkaasi halkaasi ku dhibaataysan waxaa weeye gobolka gado oo ka mid ah qeyb ka mid ah juba jubbaland aana gobolka ugu ballaaran oo aada u baahsan xuduudda ugu dheerna la leh etoobiya iyo kenyaba la leh etoobiyana la leh kenyana xuduudda ugu dheer soomaaliya la wadaagta la leh Eh, deegaanada xigo bartamaha iyo eh, dhanka fog oo xuduudada xigo abaarta aad bay u saamaysay si aaday u saamaysay Eh, waktigii roobka sidai akhyaarta iga horreysay bay u sheegeen waa la soo dhaafay hadda bishaan soo dhaa bishaan hadda aan ku jirno aakhirkeeda ma u malayna berri ka dhiman tahay ilaa shan iyo tobankeeda iyo ilaa iyo dhowr iyo tobankeeda waxaa la saadaalinhayay inuu waqtigii roobka yahay Eh, roobkii horena waa yaraa sanadkii hore
safaradii ugu dambeeyey ay gobollada ku marayeen gobolka keliya oo aysan ku marin weyne gado waxaan leeyahay gobolka dhibaataa ka taagan ra-iisul wasaare tag madaxweyne tago indhahaaga kusoo arag waxna ka qabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaan cismaan libax ibraahim ayaa waxa uu sheegay in wasaaradoodu ay qorshooyin u dejiyeen dadka halkaasi ku dhibaataysan taasoo saameyn ku yeelatay abaari meesha ugu xun gaaray wuxuu ku baaqay madaxda dowladda federaalka soomaaliya in dabagal ay ku sameeyaan lacagaha lagu talagalay arrimaha biyaha dalka kuwaasoo uu tilmaamay in si qaldan loo isticmaalo marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha een, humanitarian-kii iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq ugu jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen ceelashii biyihii yaraa ku hareen ay ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin oo dhibaataya cudur hadda ka dilaaci raba ayaan rabnaa in si degdeg ah wax loogu qabto hadalka wasiirka xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku socodaya xilli qaar ka mid a shacabka ku nool deegaano ka tirsan gobolka godo ee koonfurta soomaaliya ay ka barakaceen abaaro iyo duqeymo deegaano ka tirsan gobolkaasi ay ka fuliyaan ciidamada kenya islamarkaasna ay haystaan dhibaatooyin kala duwan halkaasi ku haysta maxkamadda darajiga koowaad ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegtay in magaalada kismaayo ay ku soo badanyeen falalka la duuku ah amniga magaaladaasi warkan waxaa magaalada kismaayo ee jubbada hoose nooga soo diray cabdisaaq maxamed sheekh salaad gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo muuse cismaan geedi oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey falal dembiyeedyo muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay magaalada kismaayo iyo sida ay u wajahaan qaaditaanka dacwadaha kala duwan isagoona sheegay inay dacwadaha loo soo gudbiyo maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo ay maraan hanaan kala duwan oo ah dhinacyada ishayaha ama kiiska maxkamadda u fadhiisato isagoo arrinkaasi sharaxayana waxa uu yidhi maxkamadda dacwadaha soo gaara laba qaybood weeyo waxaana waa dacwadaha dembiyada waxaana waa dacwadaha madaniga wixii kaldanbiyada ama anshaxumo ha noqdo ama tuugnimo ha noqdo ama si kale oo gacanqaad u dhacay gacanka hadal ha noqdo broseskiisi wuxuu soo maraa boliiska qolada si idiida ilaa xeer ilaalinta kadib markaasaa sidaa maxkamadda lagu keena oo hay-adahaasa marka hore shaqada iska leh in kiiskii la baaro kadibna dac- loo gudbiyo xeer ilaalinta kadibna maxkamadda xabsi xalaaleyn looga codsado markii baaritaanadu dhammaadaanna maxkamadda dib loo keeno si ay go-aan uga gaadho wixii kale oo madani ahoo kale oo caadi oo dacwadaha madaniga ama arrimaha qoyska ha noqdaan ama ha noqdaan eh, dhulalka iyo dacwadaha kale ee dhinaca xuquuqda ku saabsanna maxkamadda si toosa uga bilowdaan sida sharciga maxkamadda unbaana markaa wixii madani ah go-aan si toosa uga gaadha ee hay-adaha kale marka inta badan way ka babacan yihiin marka qaabka markaa sharci ahaan ay maxkamaddu u shaqayso ama dacwaduhu ay u kala soconayaan waa noocaa wey dhanka kale waxa uu tibaaxay inay jiraan hay-ado si gaara ay isaga kaashadaan arrinkaasi sida ciidamada dambi baarista laamahooda kala duwan wuxuuna sheegay inay iyaga marka koowaad ay soo maraan markaa kadibna maxkamadda loo soo gudbiyo boliisku markay baaritaanka sameeyaan si ay diidin waxay u gudbinayaan guungaar waxa la yidhahdaa la samaynayaa guungaarkaada waxa loo yaa go-aan ka gaaraysa dacwad kasta oo noocaas kale loo keeni falalkaas aad u batay oo hadda jira waxaa ka mid ah inay tuugo aad u fara badan oo waxaa kaloo dembiyada ayagana jira kan tahaa in dadku ay gacanka hadal dhaco oo masalan gacan qaab dhaco ama markaa waxaa laisku qabsado ama dhul ha laisku qabsado ama khilaaf kale wax keenay docda kale waxa uu taabtay inay jiraan baahi loo qabo goobo waaweyn oo dadka dembiyada lagu soo ogo lagu xiro wuxuuna sheegay inay si kumeel gaar ah ugu xidhaan dadka lasoo dacweeyo xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo jaasiro oo xoogo guruufaa ka jira laakiin ilaa iyo hadda asagaasaan ku shaqaynaa oo wixii maxkamaddu ay xidho halkaasaa la geeyaa waxaa kaloo inta badan jira iyadoo la ilaalinaya mar walba duruufaha jira iyo xabsiga dhaxa iyo waktiga lagu jiro xukunna dhaadheer aad uma dhacaan oo maxkamaddu aad uma samayso Eh, xukunadan waxay u badan yihiin wax hal sano iyo laba sano iyo saddex sano iyo inta badan meelahaasay u badan yihiin waxaa iyo xukunada iyagana kumeelgaarka ama xabsiga kumeelgaarka oo qofku intay dacwada u socoto ama bil ha noqoto ama laba bilood oo ku banaan saddex bilood intaa waxaan ku xidhnaa xabsiga dhexe xagga noloshiisa cuntada iyo xaggaana dawladda ka caawisa wuu fiican yahay inkastoo meel duugoo hadda aan aad u habaysnayn ay tahay wuu wuu jiraa marka annagu maxkamad ahaan xabsigaasaan la tacaamulnaa oo saasaan markaa ku xidhnaa cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio wacadaado magaalada kismaayo mahadsaned saaxiib xiisada udhexaysa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasi xasan maxamed laftagiran iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ayaa ka taagan magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka taagan xiisad siyaasiyeed taasoo u dhexaysa xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xiisadan ayaa timi kadib markii madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ku amray inaysan wax moolshina ka keeni karin xukuumaddiisa kadib kulamo isdabajoog ahaa oo maalmahan ka socday magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kulan qorsada la qaatay guddoonka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif shooqina maya ayaa wuxuu ku amray in guddoomiyaha iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay shaqadooda si kumeelgaar ah usii wataan maadaama uu dhammaaday waqti xiloodkoodii muddadaasina aysan isku howli karin in mushin ka dhan ah ay keenaan xukuumaddiisa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabo madgreen mad ifteen oo qadka telefoonka kula hadlay wuxuu beeniyey in magaalada baydhabo ee gobolka bay aysan ka jirin xiisad siyaasadeed taasoo u dhexaysa madaxweynaha iyo xildhibaanada soo doortay wuxuuna ii sheegay inaysan jirin wax mooshin ah oo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu ka dalbay inaysan horkeynin xukuumaddiisa nabadoonka iyo madaxweynihii iyo cidda qusays oo dhan aan wada tashi loo sameeyey qaartas baa ku fiican tahay dowladweynuhu huu sheegay marka baarlamaanka wax uu abdiraatay baarlamaanka baarlamaan bedeli lahay intii laga arkayo baarlamaanka baarlamaanka ma garti waa gartay kulan madda labaad madda labaad wax yar oo madmadooy aniga oo madaxweynaha loo dhahayna aniga aan rabaa sidaan mudadii waa dowladanahay dowladaha iyo inaan soo dhawiinan rabnaa madaxweynahana anagaan dooranay dadweynaha baarlamaanka koonfurka anagaa dooranay dadka horan haddii education horanayo educationkii sadiisi dhow hawaa dowladda dhaha iyo dadka darasiyaa nala ah oo dowladda kuna arrimaha dameeyo iyo beesha caalamka marba hadday oo xoogoracda cudurdaan laga saasaaro oo loo sheego macnaa doorasada fiican leer aniga doorasada noo fiican baarlamaanka mawqacsiya si jacajaamil noqon kartaa marka lasoo doorto madaxweynaha kulan ayuu gurigurisa isugu kan yeeray maxaa laga wada hadla kulankaas xuusa qorshihiisu ahaa xukuumadda federaalka soomaaliya oo marka horeba meesha geystay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa la sheegay inay kasoo horjeestay in waqtiga loo kordhay xildhibaanada isaga soo doortay ee hadda ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed sida ay noo xaqiijin ila lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed iloolo kaagdhow xaafiiska madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa ii xaqiijiyey in xisadaasi ay ka taagan tahay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed waxaana la sheegay in iminka magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed ay ka socdaan kulamo looga aarinsanayo xisada ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed taasoo saameyn ku yeelatay howluhu shaqe ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya una dhexaysa xildhibaanada soo doortay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo madaxweynaha maamulkaasi xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxay noo sheegeen in markii ay doorteen lafta garen ay xukuumadda federaalk soomaaliya u ballan qaaday in ayaga waqti loo kordhinayo oo aan lasoo xulin doonin xildhibaano kale oo yeelanaya baarlamaanka koonfur galbeed ballantaas oo hadda xukuumadda federaalk soomaaliya ee u hogaansha ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ay uga baxday ballantii xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya taas oo ahayd in muddo kordhin loo samayn doono toddobadii lasoo dhaafay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa wuxuu magaalada baydhabo ee gobolka baay uu ka waday kulamo looga aransanayo sidii loo soo xuli lahaa xildhibaano cusub oo yeelanaya baarlamaanka koonfur galbeed kulamadaas oo la yeelanayo odayaasha dhaanka beelaha dega deegaanada uu ka arabiya maamulka koonfur galbeed soomaaliya taas oo kula hadlaya sidii loo soo xuli lahaa baarlamaan cusub oo yeelanayo maamulka koonfur galbeed ee fadhigiis yahay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaana hadda baatin badan ka muujinaya muddo xiloodkoodii waxayna sheegeen in habayaraati aysan jirin maamulka koonfur galbeed xildhibaanadiisa dowladda federaalk soomaaliya ayay ka codsadeen in ay uga soo baxda ballantii ay la gasha taas oo ahayd in haddii ay doortaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xilkooda uu sii socon doono islamarkaasna madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ay la dhammaysan doonaan xeeraryaha guud ee qaranka doctor axmed cali daar ayaa maanta garsoorayaal ka socda maamulka puntland tababar uga furay magaalada garowe ee gobolka nugaale ee puntland maanduur axmed ayaa faahfaahinaya xeeriraalyaha qaranka soomaaliya dhaktar axmed cali daahir ayaa maanta magaalada garowe xarunta gobolka nugaal tababar uga furay laamaha garsoorka laamaha booliska xafiisyada difaaca xuquuqul aadanaha iyo qareennada madaxa bannaan tababaradan ayaa casharada la qaadanaya waxaa ka mid ah hab cusub ay dowladda federaalka u bixi doonto warqadaha dhaawac muujinta ee rifeertada xeerilaalyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa xuseyn warqadaha dhaawac muujinta ee hadda laga bixinaya xarumaha booliska inay saameyn weyn ku leedahay mustaqbalka qofka noloshiisa iyadoo ayna mar walba ku xidhan tahay sugnaanta iyo habka loo bixinayo axmed cali daar xeerilaalyaha guud ee qaranka ayaa intaasi raaciyay in dembiyo badan oo ka dhan ah ee xaquuqul aadanaha lagu geystay qaab qaldan oo loo adeegsaday warqada dhaawac muujinta ee rifeetooyinka iyagoona ay mas-uul ka yihiin xarumaha laga bixinaya dhanka kale waxaa xuseynay kadib tababarkaani uu rajayn doono inuu wax badan uu ka bedelo aqoonta xafiisyada garsoorayaasha booliska xafiisyada difaaca xaquuqul aadanaha iyo qarannada madaxa bannaan ee dalka ugu dambayntii waxa uu kula dardaarmay in looga baahan yahay laamaha garsoorada ee maamulka puntland inay noqdaan kuwo aamina islamarkaana ka madax bannaan qabyaaladda eex iyo ninla jeclaysi waxa uu sheegay inay tahay waxaa dumiyey garsoorkii dalka wixii wakhtigii talyaaniga ee dhallinyaro yaryaraa ay noo aduudeen ayaa ilaa iyo maanta aan kusoo gaarnay Ee, shuruucda dalkeena haddaad fiirisaan waxaad arkaysaan lixdameeyadii baa la wada la sameeyey sidaad ogtihiin warqadda dhaawac muujinta iyo warqadda dhimashada kiiska saldhig bay u tahay dacwadda Ee, kasoo bilow dembi baaraha warqadaas qaadaya oo isbi- dhibanaha la kaxaynaya dhakhtarka ay u tegayso kiiska lagu soo dhisayo warqadaas Ee, xeraalyaha loo keenayo iyo garsooraha go-aanka ku gaarayaba warqadaasi marka waxay ku xiran tahay lifeka ama mustaqbalka qof muwaadina ama way dilaysaa ama way badbaadinaysaa ama xarig dheer bay ku sababaysaa ama way ka badbaadinaysaa marka inay warqadaasi noqoto warqad sax ah accurate ah sugan ee gacmo aamin ah ka soo baxday ee boolis aamin ah dhakhtar aamin ah xeraalye aamin ah dembi baare aamin ah iyo garsoore aamin ah oo go-aan cadaalada ka gaara ee, bay u baahan tahay marka shir baan maalin ka qayb galay oo oo caalami ahaa oo xaashiyaha ee, medical reportka la yidhaahdo oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan iyo boolisku ay ku shaqeeyaan aan ee, looga hadlayay johannesburg buu ahaa Ah, runtii waan anaga wa- wixii aan watay waan soo bandhigi kari waayey marka aan arkay standardka iyo sida caalamku uu xaashidaasi ay ay muhiim ugu tahay iyo sida loo aada loogu cadeeyey eh, wax kasta oo possible ah marka eh, dee caalamka inaan la jaan qaadnana waa muhiim mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiire maamulka jubbaland ayaa in ka badan toddobaad ku xaniban magaalada caasimadda ah ee muqdisho saabiran xasan maxamed xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa in ka badan toddobaad ku xaniban magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kornel cabdinuur oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo oo la hadlay warbaahinta ayaa ii sheegay xubno wasiiro ah oo ka mid ahaa xukuumadda axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoo xayiraada saarnayd laga qaaday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayuu sheegay in aan la ogeyn sababta xanibaadooda dowladda federaalk soomaaliya ayuu ugu baaqay inay dadku ku dayacan yihiin deegaanada maamulka jubbaland loona sameeyo maamul wax ka qaban kara baahiyaha ka jira qaar ka mid a deegaanada jubbaland taasoo ay ugu horeyso abaaro xoogan oo saameyn xun ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku nool qaybo ka mid a gobolka gada ee koonfurta soomaaliya
hadeer mas-uuliyiin ahi ma iskama jijiro oo hadeer mas-uuliyad u hayaa dhulkan Eh, waxaa jira maamulkii hore oo eh, markii horena aan sharciga ahayn hadeerna iyagu isdoordoortay oo axmed madoobe ninkii guddoomiye eh, saddexaad uu ku jirayay oo eh, cabdibaali iyo afar qof oo kale oo garowe oo ku xayiraa anigu Eh, waa aan ogaa hadday hadday kasoo duuleen garowe oo maaragtay xamar eh, lagu helayna awalna mas-uuliyad ma ay ahayn hadeerna eh, hadda waxay ahaayeen gruubkii hadda dhibka ka waday meeshtan oo eh, beenta la jilaayay eh, magalaysa axmed madoobe oo marka in ay xamar ku xayiran yihiin iyo in kale hadeer eh, anigu hadeer ma caddayn karo qaymad weyna noomale annaga hadeer cabdibaali tasiimkiisa iyo wax kale ma doona. anagu waxaa ku muqin garoowe iyagoo eh, dee diyaaradihii iyo eh, arrimihii dowladdu soo rabtay in xamar hay-adaad kale ma joogtay ma ahayne waxay ahayd in eh, danka waa la kontaroolayo marka in eh, kabitaalka lasoo maro oo caasimada in lasoo maro saasay ahayd qofkii markaa dhagar iyo dhib soomaaliya u geystay ama u geysan rabaa dowladdu halkaa iyada loo sugido Eh, gruubka hadda eh, ka shirqabisay maamulkii hadda waktigiisu dhammaaday Eh, ayay ayuu ka mid ahaa sidaad ogtihiin ba waxa weeye guri baa la isku xiray madaxweynihii waa soo noqday ku-xigeenadii labadii madaxweyne ku-xigeen waa soo noqdeen labadii gudoomiye ku-xige eh, gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadii waa soo noqdeen Eh, adigu dadkii marka aan shacabku soo dooran odayaashuna soo dooran oo haddana aan waktigooda waktigooda ka dhammaaday oo waxnunimada meel la gelgelayay weeye oo yacni beentaan lagu jilaayay annaga xildhibaanaan ah marka garowe inay joogeen baa anaga noogu dambeysay cabdibaale iyo saddex qofood iyo afar qofood wax la socday ma naqaano marka waa tii la yidhi kabitaalka ha lasoo maro Eh, marka xayiraad kale ma ahayn in meesha eh, muqdisho control guud oo juqraafiyan dalka maadaama uu dal riski iyo bela waliba soo gelayso iyo balaayo kale ka shaqeynayso Eh, marka in halkaa lasoo maro dhabaha ah ee, dadkii marka ee diidanaa oo ka baqaayay hadda dembi in loo raacdo ilan dembiilayaal bay ahaayeen Ee, baan anagu ku ogeyn iyagoo garowe jooga marka inay soo duuleen oo xamar lagu xayiray waa wax dhici kara faahfaahin nareed ah ayaa kasoo baxaysa qarax khasaare kala duwan dhaliya oo ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom lagu laagtay duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho maxkamadda racfaanka ee maamulka somalilan ayaa maanta waxaa la hogeeyey wariye cabdimaali muuse coldoon kaasoo horey saddex sano iyo lix bilood lagu soo xukumay ha yeeshee maanta ra- ha yeeshee racfaan uu ka qaatay maxkamadda racfaanka somalilan ayaa maxkamadda gobolka waqooyi galbeed ee somalilan ku ayeeday xukunkii hore ee ahaa xabsiga saddex sano iyo lix bilood oo hore lagu xukumay wariye cabdimaali muuse coldoon wararka ay intaas waxay ku darayaan in fadhiga maxkamadda maanta aysan joogin qareenka difaacaya wariyaha iyo qoyskiisa intaba islamarkaasna aysan jirin ogeysiisa hore oo ku saabsan in maanta maxkamadda racfaanka la horgeyn doono wariyaha cabdimaal muuse codoon oo in ka badan lix bilood muuse biixi cabdi ugu xiran magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ee gobolada qoyi ee soomaaliya wariye cabdimaal muuse codoon ayaa horey dhowr jeer loo xiray iyadoo loo haystay eedeemo kala duwan ha yeeshee kiiskii ugu dambeeyey ee loo xukumay ayaa ahaa sida lagu sheegay inuu u gafay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo iskuulka abaaso oo ku yaala duleedka magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan halkaasoo dad kasoo jeeda wadamada reer galbeedka ay gacanta ku hayaan halkaasna ay ka faafinayaan dhaqama diinta islaamka liddi ku ah dad ka soo barakaca goobihii maalmihi lasoo dhaafay ay duqanayaan diyaaradaha waddanka kenya ayaa gaaray degmooyinka garbahar iyo degmada baardheere ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya cabdimajiid cabaas aadan dowladda soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeya waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ah dhinaca gobolka gadow waxaana horraantii asbuucan ay ciidamo ka dejisay degmada baardheere oo la sheegay in ay qayb ka yihiin howlgallo lagu xoraynayo degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe oo xarun u ah maamulka jubbaland ah xildhibaan maxamed cabdi faarax iyo xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid ah baarlamaanka jubbaland oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka gadow oo shir jiraahid ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday degmada baardheere ee gobolka gadow waxaana ay digniin u direen dowladda soomaaliya oo ay sheegeen inaysan dalka u horkicin colaada sokeeyo taas oo ay sheegeen in soomaaliya ay qaadatay nidaamka federaalisamka waxaana dhinaca kale ay carabaabeen in maamul waliba uu xor u yahay in uu maamusho gobolkiisa waxaana dhinaca kale ay digniin u direen madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya waxaas waxba kama soconayaan soomaali ciidan meel la geeya ciidan la qaadqaadaya meele la tagtaga iyo waxba aan samayn iyo waxaas iyo dhan waa sheeko iska maaragtay aan macno lahayn oo iska qusbalaaca iyo waxaasaan yeeli doonaa iyo soomaaliya ciidan hadday meel genayso soddon sano ee soomaaliya dirirayso oo wax dhibaata dhex dhex socotay waxbana way ku jari weyday ciidan iyo qori baan haystaa iyo meel baan wax geyn iyo meelablaan tegi iyo waxba ma tarayso waxaa wax tarahaya wax in wax la dhiso wax dadku wada ogol yihiin lagu wada dhisaalo la dhowarhaye maxaan ciidan dhisan karaa meelable maxaa la samayn karaa Eh, maxaan qaban karaa midda wax dhisaysa ee muhiimaddu waa isu keenidda iyo wax wada qabsiga eh colaad baan hadda hurinayaa soomaaliya waxba kama tarayso ciidan kasta oo soomaaliya oo la keeno ciidan unbaa laga hor waxba ma tarayso nabadda unbaa wax tarta dowladda dhex hadday middaa garan weydana colaad waxba ku qaadi mayso ninka nabad wax ku jari waayo colaad waxba kuma taro waxaa weeye nabadda ha lagu soo dhowaado iyo wadajirka iyo soomaaliya in la isugu yeedho meel la wada maray midda ha lagu soo dhowaado sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ka codsaday in gargaar lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen ee xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka gado
taa abaaraha badan oo jubbaland ka jira oo gobolka gado ugu daran tahay daqiiqado ka hor baan ka hadlaynay waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed oo uu kow ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dowladda federaalkii in arintaa ay ka bixiyaan jawaabta ay mudan tahay in laga bixiyo oo ah in shacabka soomaaliyeed loo gurmado ruux walba meesha uu joogo in loogu tago oo lagu gaadhsiiyo biyo iyo baad iyo wixii loo heli karo isaga oo wixii ay hayaanna loo geynayo wixii ay qalin ugu keeni karaan iyo bulshada caalamka loogu doonayo hay-adaha caalamiga ahee wax gargaara gargaar loogu raadinayo laga caawinaya shacabka soomaaliyeed xayiraadanna laga qaadayo xayiraadan shacabka soomaaliyeed ma qabato umana qalmaan in dowladoodu xayiraad kusoo rogto baaqan ay mas-uuliyiinta maanta direen ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf ka dhex xaloolsan yahay maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya kaas oo hagardaamiyey wada shaqaynta hay-adaha dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland
maamulka magaalada boloberde ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay howlgal dad baa lagu soo qabtay ciidamada amniga ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada boloberde ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casmaan gudoomiyaha degmada bulobard ee gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulaahi daahir doorow ayaa ka hadlay qarax miino oo shalay ka dhacay degmada bulobard ee gobolka hiiraan kaas oo khasaare geystay nimankii nabadjidka furiyiinta ah dad shacab meel joogana suuq hata aad garanayso ee meel koona daash ku dul saareen marka alxamdulilah waxaa dhaawac fud ka soo gaaray laba askari iyo iyo dad shacab oo laba qof inay imaanta laba laba qof ah jawi guud markaan fiirinana waa dee nimankan furiyiinta ee dadka shacabka inay kumaadaan keliya uun shaqadooda ay tahay ayaa qarax meel dhigay daash oo adu bibito ay goblashaa ku karsadaan marka de intaasaa dhacday laba laba nin oo ciidanka ee dhaawac fudud dhaawac aad u fudud ka gaaray iyo laba qof oo rayda ayagana dhaawac fudud gaaray wax dhimashaa ma jiraan wax kaloo dhibaatayana ma dhicin sidoo kale waxuu ka hadlay howlgallo ay ka sameeyeen degmada buloberde asigoo sheegay in howlgalladaas ay ku soo qabteen dad lagu eedeeyey in falal amni darre ay ka geysanayeen degmada buloberde ee gobolka hiiraan howlgal weyn baa la sameeyey dadna way xirxiran yihiin hawshaasina way socotaa marka anagu waxaas waa waa daranaynaa si loo soo saaro waana soo saari doona waa adin doona marka ma jiraan inta aan xasuusta hadda wakti dheeray ku qaadatay nimanka nabaddiidka cadowga ah inay ay dhibaateeyaan dadka rayidka ah sababtuna waxay ahayd shaqada ay hayaan dadweynaha ayaga amnigooda sugayay maamulka iyo amniga ciidanka amnigana waa waa taageerayeen marka dadweynaha degmada buurugurta ama soomaaliya ama hiiraan ama hiir shabeelle sida ay buurugurta u shaqayso dadweynaheeda iyo amnigeeda iyo maamulkeeda ay u shaqeeyaan in loogula shaqeeyo unba isaga ilaalin karaa waana la iska ilaalin doonaa insha allahu tacaala dadkuna taasaan usoo jeedana in la isku xagaayo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen degmada buloberde ee gobolka hiiraan maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa go-aanka dambaysa maanta ka gaartay kiiskii weriye cabdimaal muuse codon oo in ka badan shan bilood ugu xiran somalilan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan maxkamadda racfaanka ee maamulka somalilan ayaa maanta waxaa la hogeeyey weriye cabdimaal muuse codon kaasoo horey saddex sano iyo lix bilood loogu soo xukumay hayeeshee maanta hayeeshee racfaan uu ka qaatay maxkamadda racfaanka somalilan ayaa maxkamadda gobolka waqooyi galbeed ee somalilan ku ayeeday xukunkii hore ee ahaa xabsiga saddex sano iyo lix bilood oo hore lagu xukumay weriye cabdimaalig muuse coldoon wararka intaas waxay ku darayaan in fadhiga maxkamadda maanta aysan joogin qareenka difaacaya wariyaha iyo qoyskiisa intaba islamarkaasna aysan jirin ogeysiisa hore oo ku saabsan in maanta maxkamadda racfaanka la horgeyn doono wariyaha cabdimaal muuse coddoon oo in ka badan lix bilood muuse biixi cabdi ugu xiran magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ee gobollada qooyi ee soomaaliya wariye cabdimaal muuse codon ayaa hore dhowr jeer loo xiray iyadoo loo haystay eedeemo kala duwan hayeeshee kiiskii ugu dambeeyey ee loo xukumay ayaa ahaa sida lagu sheegay inuu u gafay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo iskuulka abaarso oo ku yaala duleedka magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan halkaasoo dad ka soo jeeda wadamada reer galbeedka ay gacanta ku hayaan halkaasna ay ka faafinayaan dhaqama diinta islaamka lidukua warka habeen oo kala socotaan redio cdaan wanagaantaas warka habeen waxaa soo saaray shirmaaka suuleyey anigoo xasana ayaa inla socodsiinayay cida warka uu sago asagoo maqli qoraal sawirata waxay dib uga barbaaran karaan beejkan taratan kuleenahay www radio cda com facebook iyo twitter tan intaan warkana warkaxay dib u kulmi doono habeen wanaagsan